alxamdu lilaah rabi lcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed waxaynu maraynay mawduuca ku saabsan ru'yada ilaahay la arkay ee mu'miniintu ay arkayaan aakhiro waxaynu tilmaannay ictiqaadka ahlusunna waljamaca inuu yahay inay mu'miniintu aakhiro inay ilaahay arki doonaan oo bannaanka qiyaamadana ay ku arki doonaan jannada markay galaan dabadeedna ay arki doonaan inay nicmo aada u weyn ay tahay aragtida ay arki doonaan muminiintu ilaahay qolyaha muctasilada iyo firaqa markaa lumay in badan baa diida aragtidaas waxyaalaha ay xujaystaan waxaynu ka tilmaannay inay daliishadaan laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaara wahuwa alatiifu alkhabiir jawaabta ahlusunna waljamaca ay kaga jawaabaanna waynu tilmaannay oo saddex jawaabood ahaa waxaa ka mida markaa in la yidhaahdo farqa udhaxeeya idraaka iyo ru'yada oo waa khaas iyo caam bay kala yihiin waxaana ku tusinaysaa in farqi u dhexeeya qawluhu tacaala falama taraa'a aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun markay labadii kooxood saarkeen jamacii fircawn la socday iyo jamacii markaa mu'miniinta ahaa ee nebi muuse la socday iyo nebi haaruun waxay yidhaahdeen asxaabtii la socotay nebi muuse iyo nebi haaruun la socotay inaa lamudrakuuna waa nala haleelayaa bay yidhahdeen marka idraaku waa ixaato wuxuuna noqonayaa idraakum bilqudra iyo idraakum bilcilm marka waxa weeye cilmi ahaan haddii lagu idraako waxay noqonaysaa in aqoon lagu koobo oo marka yani ayay noqonaysaa marka aayadda waxaa looga jeeday idraakum bilqudra bimacnaa waa nalaqa qabanayaa sidaas iyada ah ayay markaa tilmaamayeen marka aayadda waa lagu kala farqiyey qaala kalla wuxuu ku jawaabay markaysaga maya wax idraak la yidhaha dhici mayso oo marka awood laynagu qaban maayo oo inama soo gaarayaan macnaha noocaas ayuu tilmaamay aayadda kale ay daliishadeen muctasiladu oo ah marka lan taraani ilaahay inuu nebi muuse ku yidhi arki maysid siday u daliishanayaan waxay tahay lambaa waxay tilmaanta waxay faa'iidaysaa bay yidhaahdeen ta'biid oo inaad weligaa i arkaynin baa laga fahmayaa bay yidhahdeen lan taraani ayabad alaabaad laa fi dunya walaa fi laakhira sidaas bay markaa u wataan jawaabteedu waxay tahay ahlusunna waljamaca waxay kaga jawaabeen lan nafyiga lagu nafiyaa taabiid ma faa'iidaynayo inaanu taabiid faa'iidaynayna waa sida ay mareen jamaahiirta ahlulcilmigu bal ee cid laga sheegay markaa taabiid bay faa'iidaynaysaa zamaqshari labadiisa qowl qowl ka mid ah ayuunbuu sidaas ku tegey cid kale oo sidaa ku tagtay lama hayo sidaas aaweed buu ibnu maalik waxa uu ku yidhi kaafiyadiisa sida laga soo naqliyay waman ra'a nafya bilan mu'abada faqawluhu urdud wa siwaahu facduda shaarixuna waa soo naqlinaya ciddii markaa u aragtay in lan ay faa'iidayso nafyigeedu inuu yahay mid la abadi laga yeelay qowlkiisa raddi oo marka isaga tuur qowlka khilaafsanna cudud c oo isaga taageer waxaana ku tusinaysa bay yidhaahdeen in markaa lan ta'biidka lagu nafiyaa lan yani nafyiga lagu nafiyaa inaanu taabiid faa'iidaynin waqtiyada qaarkood abadan baa laga daba keena waqtiyada qaarkoodna yani gaaya ayaa lagu xidhaa falan abraxa alarda xataa ya'dana lii abi aw yaxkum allahu lii xataa ya'dana lii abi marka gaayadu waxay faa'iidaynaysaa lan marka waxa weeye inta ka horaysa inay ku gaar noqonayso ayay markaa faa'iidaynaysaa waqtiyada qaarkoodna abad baaba lagu qaydaa haddii abad markaa lagu qaydana taxsiiluxaasil bay iska noqon lahayd lan oo abad faa'iidaynaysa ta'biid faa'iidaynaysa haddii abadan laga daba keeno iska taxsiiluxaasil bay noqon lahayd wax iska jiro oo markii horeba xasilsan in haddana lasii xasiliyay noqon lahayd waxaa ka mid a qawluhu tacaala walan yatamanawhu abada weligood ma tamaniyayaan baa layidhi haddana waxaa jirta bay yidhahdeen culammadu yacni gaaladu inay naarta markay ku jiraan tamaniyi doonaan geerida ayaa aayaadka qur'aanka laynoogu sheegay oo ilaahay wuxuu yihi wanaadaw yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk marka geeridii waa tamaniyey abad markii lagu qayday ayaabay ayaynay faa'iidayn aakhira inay shamlinayso ee waxa weeye abadii bay faa'iidaynaysaa xataa haddii la yidhaahdo adduunyaduun baa looga jeedaa aakhira ma soo gudagelayso wejiyo markaa dhowra ayaa markaa culammadu kaga jawaabeen wejiyaday kaga jawaabeen waxay yidhahdeen aayaddu annagaabay xujo noo tahay siday xujo noogu tahayna waxay tahay yacni waxaa markuu ilaahay ku yidhi lan taraanii uu ku yidhi waxay tilmaamaysaa laguma canaanan oo laguma inkirin su-aashii markaa uu weydiistay ilaahay inuu arko ilaahay uu weydiistay nebi muuse laguma canaanan sidii nebi nuuxba loogu canaantay ee ilaahay uu ku yidhi innii aciiduka an takuuna min aljaahiliin marka su-aashaasi in su-aal saa'iqa ay tahay baa laga fahmaya waa midda labaadee laguma odhan innii laa uraa layma arko ma odhan ilaahaye waxa uu ihi lan taraanii i arki maysid buuli farqaana udhaxeeya markaysagaa i arki maysid iyo iyo waxa weeye markaa layma arko hadday mustaxiilba ilaahay ka tahay oo aan in la arkaaba aynay suuragal ahayn dee waxaa lagu odhan lahaa hadal markaa laga fahmayo inaan markaa ilaahay inuu arkaa aynay suuroobiba karin waa midda kale ee waxaa lagu xidhay shay markaa mumkin ah ayaa lagu xidhay walakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii waxaanay qaacidadu tahay maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil wamaa culliqa bimumkinin fahuwa mumkin wixii wax mustaxiila lagu xidhaa waa mustaxiil wixii wax mumkina lagu xidhaana oo suuragala lagu xidhaana isaguna waa mumkin marka buurtu inay istiqraarto oo sugnaato waa mid markaa mumkin ah oo waxa weeye ilaahay waa markaa yani inuu sugo waa awooda marka taasna waxa weeye haddii mar lagu xidhay istiqraaru ljabal oo mumkin ah waxay ku tusinaysaa ru'yaduna inay mumkin tahay waata kale dacfiga bini aadamka markaa indhahoodu ay taag daran yihiin daartan adduunye markay joogaan inay tahay wuxuu u arki waayey ayaa laga fahmaya oo buurtiyo adaygeeda la garanayo ayaa buurtii markaysagaa gariirtay oo markaysaga markaa ay burburoo kale noqotay marka taasna waxay ku tusinaysaa inaad araggayga ma xamilaysid macnuhu inuu u dhacayo sidaas yada ah ayuu markaa ku tusinaya marka calaa kulli xaal wujuuh badan oo uu shaarixuna soo naqlinayo ayay ahlu sunnuhu marka kaga jawaabaan marka ammaanina kuma sugna in la yidhahdo ilaahay lama arkayo lama arkayo wax ammaani markaysagaa kuma jirto oo la yidhahdo abadal aabaada arki maayo ammaani kuma jirto adilada kitaabka iyo sunnada intubana waxay inoo tilmaamayaan ilaahay mu'miniintu inay aakhiro arki doonaan ayay markaa inoo tilmaamayaan adduunyada ka warran ma la arki karaa oo wax aragi ma suurtoobi kartaa marka ilaahay la arko adduunyada waxaa loo kala qaadayaa soo jeed iyo hurdo hurdo ilaahay waa lagu arki karaa sida raajixa jamaahiirta ahlucilmigu ay mareen waxa weeye hurdo ilaahay waa lagu arki karaa taasna aymo fara badan baa laga soo raray inay markaa yidhaahdeen ilaahay waanu ku riyoonnay ama waa aragnay inay sidaas yidhaahdeenna imaamiyo badan oo kala duwan baa laga soo raray culamada qaarkoodna ahlu sunnuhu inay qabaan bay u nisbeeyeen yacni xadiiskiina ka hor iman mayso tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut waayo markaysa waxaan markaa geeridu waa nooc yani waxaan leeyahay hurdadu waa nooc markaa geerida markaysagaa walaasheeda ama shabbahda sida xadiiskii marka ahlujannaha la weydiiyey nabiga sala allahu alayh wasalam ee lagu yidhi ahlujannu ma seexdaan uu yidhi annawmu akhu lmowt ahluljannati laa yanaamuun ahlujannuhu ma seexdaan uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam geerid yani hurdaduna waa geerida walaasheed axaadiista saxiixaana nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa kaga sugnaatay inuu waxa weeye yani markaa yidhi yani rabbigay baan arkay oo hurdaan ku arkay axaadiis saxiix oo saas sheegaysaana waa soo aroortay soo jeed ma lagu arki karaa ilaahay mise laguma arki karo jawaabteedu waxay tahay adduunyada ilaahay soo jeed laguma arki karo oo sharcan wax dhici kara ma aha taana waxaa diidaya adilada ayaa diidaysa oo lan taraani ay ka mid tahay oo tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu ay ka mid tahay oo laa tudriku labsaar wa yudriku labsaara marka tafsiirka caaisha ay ku fasirin adduunyada in looga jeedo ru'yo lagu fasirayo saas ay ka mid tahay yacni marka adiladaas ayaa markaa ka mid ah cid la isku khilaafayna ma jirto ilaahay ma aragtay mise may arag mooyaane nebi moxamed sala allahu alayh wasalam nebi moxamed waa la isku khilaafay oo bacdi culammada ka midi waxay yidhaahdeen ilaahay wuu arkay waana sida cabdillahi ibni cabbaas laga soo naqliyey saddex riwaaya ana cabdillahi ibni cabbaas laga soo guuriyey riwaayo odhanaysa ra'aahu bifu'aadihi maratayn oo muslim saxiixa kusoo wariyey oo saxiixa ah cabdillahi ibni cabbaas ka asaxday iyo riwaayo kale odhanaysa itlaaqaysa yani markaa ra'aahu yani wuu arkay wakhasa bimuxammadin alru'ya muxammadna ru'yada ayuu ku gaar yeelay waanu ru'yadaasi waxay tahay sii fasirin oo sii qaydin oo ilaaqay iyo qowl saddexaad odhanaya yani ra'aahu bicaynayhi labadiisa indhood ayuu nebigu ilaahay ku arkay yani riwaaya saddexaad odhanaysa marka laba riwaayo waa saxiixo riwaayada odhanaysa ilaaqaysa waa arkay iyo riwaayada markaysaga odhanaysa qalbigiisuu ku arkay labada riwaayo markaa waa waa saxiixataan ama riwaayada odhanaysa markaysaga yani indhihiisuu ku arkay sida markaa muxaqiqa kitaabka uu caddaynayo riwaayadaasi ma asixin ibnu khusayma soo wariyey riwaayadaasi ma asixin riwaayaadka kalena ka xoog badan dacfi baana ku sugan iyo idiraab sidaas aawadeed riwaayadaasi riwaayo saxiixa maaha labada riwaaye kale markaysaga waa la kulminaya oo sida waxa weeye markaa ibnu taymiye iyo ibnu kasiir markaa tafsiirka suuratu najmi markuu fasiraya iyo shaarixa laftiisa oo halkan markuu ka hadlayo iyo sida intuba tilmaamayaan labada riwaaye kalena waa kulmayaan oo waxay noqonayaan waa mutlaq iyo muqayad oo waxaa ku dareeraysa qaacidadii ahayd yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad riwaayada markaysagaa ru'yo itlaaqaysa riwaayada markaysagaa qalbiga ku qaydaysaa lagu xambaarayaa marka labada riwaaye sidaas iyadaaba isu waafaqayaan oo min baabi xamli lmutlaq cala almuqayad ayaa markaa lagu aroorinaya marka iyadoo khilaaf uu ku sugan yaho ahlu sunna ay isku khilaafsan yihin haddana qowlka raajixi waxa weeye in la yidhaahdo yacni nebigu sala allahu alayh wasalam indhihiisa ilaahay kuma arag qowlkaasaa raajixa caaishana aad iyo aad bay u inkirtay ciddii tidhaahda yacni nebigu ilaahay waa arkay oo masruuq markuu weydiiye ku yidhi hal ra'aa muxammadun rabbah waxay ku tihi laqad qafa shacrii mima qulta yani waxaa tidhi yani timahaygu waa istaageen marka inay ka argagaxday ayay markaa tilmaamaysaa markaasay waxay tihi man xadaaka ana muxamada ra'aa rabbahu faqad kadab ka waxa weeye markaa kuu sheega inuu muxamed rabbigii arkay kaasi waxa weeye waxa uu kuu sheegay been marka waxa weeye daarimi shiikha la yidhaahdo cuثmaan ibnu saciid addaarimi waxa uu soo raray saxaabadu inay ku itifaaqeen oo isku waafaqeen inaanu indhihiisa ilaahay aanu ku arag nebi moxamed sala allahu alayh wasalam shaarixuna arrinkaa waa sheegaya ibnu kasiirna tafsiirkiisu ku sheegaya suuratu najm uu fasirayo wakadalika ibnu taymiyana kutubtiisa qaarkood ayuu ku sheegay oo uu soo xikaayooday markaa hadalka daarimi marka uu yidhi culamadii hore ee sunnadu ka mid ahaa marka calaa kulli xaal yani waxa weeye cid la isku khilaafsan yahay nebi maxamed baa jira sala allahu alayh wasalam waxaana kutusinaysa inaanu arag yani nebiga sala allahu alayh wasalam waa la weydiiyey hal ra'ayta rabbak waxa uu yihi nuurun ana araah xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey wa fii riwaaya ukhra waxa uu yihi ra'aytu nuuran nuurkaa u arkayna waa nuurkii nuurkii xijaabka ahaa waayo xadiidka kale saxiixa muslim saxiixa kusoo wariyay waxa uu tilmaamayaa inuu waxa weeye nebigu yidhi sala allahu alay wasalam in allaha laa yanaam walaa yanbagii lahu an yanaam yakfidu lqisطa wayarfacuh yurfacu ilayhi camalu leyli qabla camali nahaar wacamalu nahaari qabla camali leyl xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subuxaat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqih marka waxa weeye xijaabuhu nuur khalqigiisa waxa uu ku xijaabay ee aragtiday arkayaan uu kaga xijaabay waa nuur ayaa xadiisku tilmaamaya hadduu faydi lahaa yani shucaaca markaysagaa nuurka wejigiisu waxa markaa uu gubi lahaa wax alla waxa araggiisu gaadho basaruhu ay basarullahi baa loo jeeda hudu ilaahay bay u noqonaysaa aragga ilaahay wuxuu gaadho oo khalqigiisa ahaaday khalqigoo dhanna ilaahay araggiisu waa gaadhayaa oo cidu markaa araggiisu ilaahay gafayaa yani aragga ilaahay ciduu gafayo aanu gaadhayni ma jiro wax alla waxa araggiisu gaadho bimacnaa khalqigoo dhan ayaa wada guban lahaa oo nuurka shucaaca wejigiisa ayay markaa ku guban lahaayeen hadduu markaa xijaabka faydi lahaa marka calaa kulli xaal saas iyadaabay marka ahlucilmigu markaa tilmaameen qowlkaas baa raajixa culamada qaarkood waxay tilmaameen haddii waxa weeye la yidhaahdo cid kalaa nebi maxamed ahayn sala allahu alayh wasalam baa ilaahay soo jeed ku aragtay culammada sunnada qaarkood waxay ku tilmaameen arrinkaas inuu kufri yahay oo gaalnimo inay tahay sheegashada la sheegto cidaan nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ahayni inay ilaahay adduunyada soo jeed ku aragtay inay kufri tahay bay markaa bacdu ahlicilmihim sheegeen marka aad iyo aad baa culammada sunnadu u adkeeyeen hadda sharxu sunna liabi moxamed albarbahari hadda bal isagana aad marka mas'alada yani waxaan filayaa inuu qowl a'immada sunnada qaarkood saa waa yidhaahdeen lakin isaguna inuu yidhi baan ku rajo weynahay sharxu sunna lilbarbahari waxa uu sheikhu yidhi waru'yatu ru'yadu aragtida ilaahay ay arkayaan mu'miniintu xaqun xaq weeye liahli ljannati xaalay markaa ru'yadu tahay ahlu jannaha mid u sugan bikayri ixaadatin koobis la koobaya ilaahay oo aragti lagu koobaya la'aanteed walaa kayfiyatin qaab loo garanayo sida ilaahay loo arkayana la'aanteed marka ilahay in la arkayo ayaa sifa ah kamaa nataqa bihi kitaabu rabbina sida kitaabka rabbiga ee ugu dhawaaqay yani marka ayay xaq u tahay wujuuhun yowmaidin naadira wejiyaal maalintaas naadiratun waa iftiimaysa oo nicmay la iftiimaysa ilaa rabbiha naadira rabbigeed intii ka ahaatayna naadiratun way jalleecaysaa ama way eegaysaa wa tafsiruhu fasirada la fasirayaana calaa maa araada allahu tacaala siduu ilaahay doonay bay ahaatay wa calimahu uu ogaaday وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح dhamaan waxa sidaa ku soo arooray oo xadiidka صaxiixa ka mid ahaaday can rasuuli اlahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilahay xaggiisa ka soo arooray fahuwa kama qaal waxa uu yahay sida uu markaa yidhi nebigu salى اllahu عalayh wasalam wa macnahu calى ma araad macnihiisuna wuxuu ahaaday siduu nebigu doonay salى اllahu عalayh wasalam laa nadkhulu fii dalika mutaawiliina biaaraa'ina taas ma gudagelayno inagoo aaraadayada yani markaa ra'yiyadayada ku awilayna oo macnaheeda markaa macno aan ahayn ugu leexinayna macnaha uu daahirka ku yahay macno aan ahayn ugu leexinayna walaa mutawahimiina biahwaa'ina hawooyinkeenna qaar isku moodsiinaya hawooyinkeenna iyo waxaynu jeclaysanaynaa qaar isku moodsiinaya inagaan ahayn yani aan ku gudagelayn inagoo markaa hawooyinkeenna isku moodsiinayna ama isku yani ku malaynayna wahmigu waa malo daciif ah fainahu ma salima fii diinihi ila man sallama lilahi caza wajalla walirasuulihi sala allahu alayh wasalam sababtu waxay ahaatay diintiisa marka uma nabad galo mid ilaahay iyo rasuulkiisa u badbaadiye u nabadgeliyey wixii ay yidhaahdeen mooyaane ku kale diintiisa markaa lama badbaado waradda cilma ma shtabaha calayhi ilaa caalimihi una celiyey ogaalka kii isaga ekaadayna cidda garanaysa u celiyey kaas mooyaane cid kale ma badbaadayso shaarixu halkan hadal yaro qiimo badan aad u qiimo badan oo ku saabsan ta'wiilka ayuu markaa odhanaya oo waxa uu tilmaamayaa nusuustan waxa weeye wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ta'wiilka la awilaya sida muctasiladiiy waxa la midka ay awileen yani ta'wiil markaysagaa baila inuu yahay iyo nusuusta ru'yada ku soo aroortay ee satarawna rabbakum ciyaaran kama tarawna hada alqamara laa tudaamuuna fii ru'yatih yani waxa weeye waana tashbiihu ru'ya biru'ya labada aragtiyooda labadoo makhluuq ka dhacayaan baa la isku shabahay labada la arkayo oo midna markaa ilaahay uu yahay midna uu dayaxay ay la iskuma shabihin ee sidaasa u qaadan marka waxa uu tilmaamayaa shiikhu yani nusuusta ku soo aroortay jannada iyo naarta iyo xisaabta iyo miisaanka iyo waxa weeye ayaa in la awila ay kaga fududahay dadka markaa wax awila ee nusuusta markaa sifaatka kusoo aroortay in la awilo nusuusta markaa sifaatka kusoo aroortay ta'wiilkeeda waxaaba ka sahlan nusuusta markaysagaa jannada iyo naarta iyo xisaabta iyo miisaanka kusoo arooray markaasuu sheikhu waxa u uhi wahada ta'wiilu wahada aladii afsada dunya wddiin wahakada facalat alyahuudu wاnasara fi nusuusi tawraati walinjiil وxadrna اllah an nfcla milh وaba اlmubطiluuna ila suluka sabiilihim وkm jana التأwiil الfasidu عlى الdiini وأhlihi min jinاayة fahal qutila cثman radي اllah عanhu ila bالتأwiil الfasid وkda ma jara fii ywm الjabl والصifiin وmqtل الxusayn والxarة وhal kharaجat الkhawaariجu واctazlt الmuctazilaة وrafadat الrawaafidu واftarqat الأmaة عlى ثaلaaثi وسaبciina firqة ila bالتأwiil الfasid bimacnaa waxa weeye dhib oo dhibaato oo dhan waxa keensaday inay tahay ta'wiil faasid ah oo nusuusta sharcigaa lagu ta'wiilo oo bidacuba ay ka dhasheen taa inay tahay oo khawaarij waxay khawaarij u noqotay muctazila muctazile u noqotay yacni markaa raafida raafida u noqotay ummaddu markaa saddex iyo toddobaatan firqo ay ugu qaybsantay oo laba iyo toddobaatan firqo ay markaa ahlulbaatil yihiin dhammaanteed waxa sabab waa ta'wiil waxa la yidhahdo marka waxa weeye nusuustii tawraadeed iyo aayaadkii tawraad iyo injiilna waxaa lagu bedelay ta'wiilkaa faasidkaa buu ahaa marka waxa weeye fasaad fara badan ayuu sababay waxa markaa yacni xuseen lagu dilay xusein ibnu cali ee sifiin u dhacday ee jamal u dhacday ee dagaalladaasi u dhaceen fitanka ahaa ee cuhmaan ibnu cafaan lagu dilay ta'wiil faasid u ahaa marka waxa weeye fasaad oo dhan waxaa sababa ta'wiilkaa faasidkaa hadalkan shabaha ayuu markaa ibnulqayim aljawziya ku sheegaa kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinka la yidhaahdo ayuu ku sheegaa adigu juska afraad inuu ahaa baan ku rajo weynahay hadda safxaddii ma xasuusto hadalkan oo kale shabaha ayuu ibnu qayim aljawziya yani ku tilmaamaa juska afraad marka aclaamu sunnati ee waxaan leeyahay iclaamu lmuwaqiciin waxa marka uu musanifku yidhi walaa tabutu qadamu lislaami ila calaa dahri tasliimi walistislaam walaa tabutu ma sugnaanayso qadamu lislaami yani gomadda islaamnimo ilaa calaa dahri tasliimi yani nabadgelin duudkeed mooyaane yani gomadda islaamnimo qofna u sugnaan mayso walistislaami iyo hoggaansi markaysaga waxaan markaa iyadoo laga duud yeeshay oo marka halkaa lagu sugan yahay mooyaane si kale qofku markaa gomadiisu islaamnimada uguma sugnaan mayso macnuu wuxuu dhacayaa walaa tabutu macnuu wuxuu dhacayaa yani walaa yani walaa yahbutu qadamu axadi qadamu islaami axadin baa macnuhu udhacaya islaamnimada qof yani markaa gomadeedu ma sugnaanayso laba shay isagoo ka duud yeesho ku joogsada mooyaane laba shay la yimaada shayga koowaad waxa weeye inuu la yimaado tasliim oo nusuusta kitaabka iyo sunnada nusuusta labada waxyi inuu nabadgeliyo oo aanu ictiraadin oo aanu bushinin oo aanu markaysa waxaan markaa caqligiisa ka horgeynin oo aanu iska horkeenin ee waxa weeye markaysaga uu yidhahdo aamana billahi wa bima jaa can illahi cala muraadi illah yani sidaas iyada ah daahirkeedana ku arooriyo amiruuha kama jaat siday ku soo aroortay markaa ku dareeriya bay yidhahdeen u marya iyo inuu istislaam la yimaado u hoggaansamo yani sidaas isagoo la yimaado mooye si kale u badbaadi maayo hadalka hore marka uu inoo soo sheegay cilmiga wixii cilmigiisu yani uu garan waayo ilaahay inuu celiyo taas waxa uu diidayaa sheikhu in lala yimaado markaysa waxaan markaa alfatwa bigayri cilmin ama alqawlu cala allahi bigayri cilmin waxaan aqoon loolahayn in rabbi laga sheego in laga gaabsado ayuu inoo tilmaamaya waan la gudagelin waxaan cilmi loolahayn ha ahaato sharcigiisa iyo axkaamtiisa in laga sheegayo ama ha ahaato yani daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa waxaan cilmi loolahayn in laga sheegaye waxaanay ka mid tahay muxaramaadka qacigaa bay ka mid tahay in ilaahay laga sheego waxaan cilmi loolahayn siduu ilahay u yihi qul inama xarama rabbiy alfawaaxisha ma dahra minha wma baطna wlima wlbagya bغayr اlxaqi waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطana waan taquluu calى اllahi ma la taclamuun marka alqawlu calى اllahi bغayri cilmin waa muxaram waxa uu ilahay yihi walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi lkadib waxaa kalou ilahay yihi walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm waxaa kalou nabigu yihi sala allahu alayh wasalam anlaa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu yani haddaynay garanaynin may waxa weeye su'aalaan yani waxa weeye niman iska fatwooday egaan cilmi lahayn ayaa xadiis ku yimi markaasuu yihi qataluuhu qatalahum allah hallaa sa'aluu ida lam yaclamuu nebigu waa habaara hallaa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu yani dawada yani marka waxa weeye jahliga iyo garasho la'aanta dawadeedu waa su'aal aljahlu daun qatilun washifaauhu amraani fi tarkiibi mutafiqaani nasun min alqur'ani aw min sunati waطabibun daka alcaalimu rabbani wa ibn lqayim aljawziya ashaafiyata alkaafiya ku odhanaya yani waxau odhanayaa yani jahliga iyo garasho la'aantu waa cudur wax dila waa cudur dilaaya weeye dawo laakiin waxa ka ah laba arrin oo issaarka iska waafaqa labada arrin waa maxay waa markaa nusuusta nas qur'aana iyo nas sunna ah bimacnaa waxa way qaala allahu iyo qaala rasuuluhu ayaa markiisaga waxaa lagaga dawoobaa cudurka jahliga la yidhaahdo yani fulaan baa yidhi markaysaga waxaan markaa ma dawayso adigu waa lagu maqaan gaadhaa oo calaa sabiili daruura waa loo loo qalligan karaa laakiin waxa weeye waxaa lagaga dawoobaa waxay tahay waa qaala allahu wa qaala rasuuluhu ayaa lagaga dawoobaa yani jahliga iyo markaa cudurka iyo shayga labaad oo ah waطabibun dalika alcaalimu rabbani daka alcaalimu rabbani iyo waxa weeye markaa dhakhtar dhakhtarkaasina waxa weeye waa caalimu rabbaaniya qofku markuu xanuun hayo laba shay buu u baahan yahy xanuunka uu hayo dawadiisii waa u baahan yahy waa mida markaysagaa dhakhtar markaa khabiir ku aho sida uu dawada u isticmaalaya iyo axwaashiisa markaysaga waxaa markaa la socda u xadida kaana waa u baahan yahy kaana waa u baahan yahy marka labadaas shay oo marka waxa weye israaca ayaa markaa yani lagaga bogsooda marka hadduu qofku xanuunsanayo oo xanuunkiisa dawadiisii markaa la siiyo oo agtiisa ay ka buuxdo laakiin caalim ku daweeye khabiir ku daweeyo ama dabiib ku daweeyo aanu haysanin kama dawoobayo xanuunkii xanuunkii kama dawoobayo oo dawadii markaysagaa qaabku u isticmaali lahayo sidii loogu tartiibin lahaa ma garanayo sidaas aawadeed waxa markaysa waxaa markaa yani uu iyadoo dawada afkiisa ay ka buuxdo ayaanu ku dawoobayn ee laga yaaba markaysaga xanuunkii inuu markaa u dhinto ay suurtoobi karto marka waxa weeye calaa kulli xaal taasina waxa wey waa in laga gaabsado wixii aan cilmi loolahayn wey masaladan markaa kale uu sheikhu halkaa inoogu tilmaamaya waxay tahay qofku inuu nusuusta labada waxyi ka dambeeyo oo qaala allahu iyo qaala rasuuluhu wax uu ka hormariyaa waa inayna jirin wax uu ka hormariyaa waa inayna jirin ahlubidacu waxay yidhahdaan ida tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu haddii waxa weeye caqliga iyo naqligu ay iscaaridaan bay iska hor yimaadaan waxaa la hormarinaya caqligaa la hormarinaya bay yidhahdeen ahlubidac saasay ku tageen ahlubidaca iyo marka waxay tilmaameen labadaasi markay iscaaridaan yani sharciga qaala allahu iyo qaala rasuuluhu markay caqli ka hor timaado caqligaa la qadimaya bay yidhahdeen lakiin ahlu sunna waljamaca waxay leeyihiin yani caqliga iyo naqligu hadday iska hor yimaadaan waxaa la hormarinayaa naqliga ayaa la hormarinaya naqliga ayaa la hormarinaya wax kale in laga hormariyo markaysaga maaha hadday iswaafaqi waayaan caqliga waa in laga tagaa oo waa in sharciga la raaca waayo caqligu macsuum ma aha yukhti wa yusiib waa gafaya waa asiibaya laakiin sharcigu waa macsuum waa dhowran yahay ma gefo sidaas aawadeed yani waa in markaa laga dambeeyaa sharciga waa midda labaadee yani waxa weeye caqligu waa maxduud oo waxa weeye waa in maxduudu wax ka garan kara wax badanoo makhluuqaada ma fahmi karo xataa markaa ma fasiri karo ruuxda ku jirtaa waxa ay tahay iyo siday tahay ma garan karo marka caalamki wixii hayb ah yani caqligii yani ma garanayo waxbana kama fahmayo marka nusuusta sharciga in laga dambeeyo oo waxa weeye caqliga loo hogaamiyo weeye laa yuuminu axadukum xataa yakuna hawaahu tabcan lima ji'tu bih nabiga waxaa laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam axadkiin markaa iimaan laga heli maayo ilaa waxa weeye hawadiisu ay noqoto mid yani waxa weeye u hoggaansan ama raacaysa wixii aan la imi wixii aan la imi ilaa ay daba gasho oo raacdo axadkiin iimaan laga heli maayo marka sidaas aawadeed yani waxa weeye waa in yani waxa weeye laga dambeeyaa sharciga caqligana loo hogaamiya marka yani dadka odhanaya wax kasta oo sharcigu sheego waa ina caqligaygu fahmaa haddaan caqligaygu fahmin waan ka tawaqufaya ama waa caaridayaayo waaba radinaya yani taasi markaysaga waxa uu yahay hadal baatil ah oo kuwii hore markaysaga haddii la eego yani gaalada ahaa waxay odhan jireen yani waxa weeye lan nu'mina xataa nu'ta mila ma uutiya rasulu llah yani ma rumaynayno ilaa naloo keeno wax la mid ah oo nala siiyo rususha ilahay wixii la siiyey kuwa markaa caqliga qadisaya eela caqliga markaa waa in la hormariyaana waxay ka dhigan yihiin inay yidhaahdeen lan nu'mina xataa yafhama caqluna yani rumayn mayno ilaa caqligaygu garto rumayn mayno caqligaygu markuu fahme idraake uu garto markaasaanu sallimaynaa oo rumaynaynaa ka hor rumayn mayno markaa shabax bay si ugu leeyihiin sheikhu waxa uu soo qaadayaa misaal markaa yani wanaagsan oo wuxuu odhanayaa maxaa ka fiican tusaalaha dadka qaarkood ay yeeleen oo ay yidhaahdeen caqliga iyo naqligu waxay ka dhigan yihiin sidii ruux caamiya oo caamaan waxba garanaynin oo jaahil ah iyo caalim mujtahida ayay isaga dhigan yihiin oo sida markaa yani ruuxa caamiga ah ee caamada ah ee jaahilka ahi caalimka mujtahidkaa inuu caarido iyo inuu la doodo iyo inuu ka hortago aynay markaa ugu bannaanay ee xaalkoodu ay tahay wixii loo sheego inuu qaato fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun sidaas si la eg ayaa caqliguna naqliga u yahay bal e waa ka hooseeya buu yihi bal e waaba ka hooseeya waayo caamiga ruuxa caamada ahi ee jaahilka ahi waxaa dhici karta inuu wax barto oo caamanimada ka baxo oo uu caalim noqdaa suuroobi karto laakiin waxa weeye ma dhici karto in waxa weeye uu noqdo yani markaa caalimkii inuu nebi ama rasuul noqdaa ma suuragal aha ama caqligii inuu waxyi noqdaa ma suuragal aha ma suuragal ah marka sidaas aawadeed waxa markaa yani ay tahay caqligu waa inuu dabagalaa sharciga iyo waxyiga sidii ku timi waa inuu dabagalaa halkay dadka qaarkood yidhaahdaan markay arkeen umuuraha qaarkood oo caqliga ka mid ah umuuraha qaarkood oo sharciga ka mid ah inay caqligana waafaqayso halka ay yidhaahdeen yani cilmigu waa caqli ragoo la ururiyey arrinka noocaas waa arrin baila waxaanu yahay markaa cibaaro xun weeye waayo dee nusuusta qur'aankii ma aha caqli ragoo la ururiyey hadalka nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam ma aha caqli ragoo la ururiyey haddii la yidhaahdo waxa weeye waxyigii ilaahay soo dejiyey waa caqli ragoo la ururiyey waxaa ka dhalanaysaa inaanu hadalkii ilaahay ahayn oo munazal aanu ahayn ee ay tahay jaabo jaabo laysu keenay oo cuquul bini aadam ah ta noocaasna waxa weeye waa arrin kufriya oo gaalnimo ah weeye oo beeninaysa yacni waxyigii ilaahay uu soo dejiyey ee waxa weeye nebigiisa sala allahu alayh wasalam ku soo dejiyey ayay markaa ka hor tegaysaa marka arrinka noocaasana ha layska ilaaliyo waxaa kaloo markaa yani yani sheikhu markaa uu tilmaamaya baabka hore ayuu ku dhex sheegaya masalada caqliga lafteeda oo waxa uu ka odhanayaa marka darsigii hore uu ku dhex sheegayo marka uu sharxayo fainahu ma salima fi diinihi ila man salama lilahi caza wajala walirasuulihi waradda cilma ma shtabaha calayhi ila caalimihi waxa uu ku keenayaa sharxiisa yani caqliga iyo naqliga iyo inay markaa iscaaridaynin marka waxa weeye waxaanu kusoo gabagabaynayaa fayuqaalu ida tacaarada alcaqlu wannaqlu wajaba taqdiimu naqli haddii caqliga iyo naqligu ay iscaar in waxa weeye naqliga la hormariyo ayaa waajib ah sidaas yadaa ayaa waxa weeye uu markaa inoo tilmaamaya markaa sheikhu bacdu ahli cilmi ba waxay yidhahdaan haddii caqliga iyo naqligu ay iscaaridaan waxaa la eegayaa caqliga iyo naqligu iscaariday labaduba ma qaciba ah mise midkood baa qaci ah mise labaduba waa danni markaasaa tafsiil bay geliyeenoo waxay yidhahdaan laba qaci inay iscaaridaan caqli iyo naqli ama ha u ahaadaan ama mid ahaan ha isku ahaadaane oo laba naqli oo qaciya ha ahaadaan ama caqli iyo naqli mid qaci yahay ha ahaadee isma caaridi karo laba laba laba qaci oo marka waxa weeye markaa labaduba ay markaa caqli yihiin ama labaduba naqli yihiin ama caqliya naqli kale ah oo labaduba ay qaci yihiin ismaba caaridi karaan bay yidhahdeen amaa haddii mid mid marka caqliga iyo naqliga midna qaci yahay midna danni yahay midna uu yahay mid yaqiinoo la hubo oo la goynayo midna uu yahay mid danni haaliba lagu malaynayo oo danniya waxaa la hormarinayaa ka qacigaa baa la hormarinayaa caqliga ha ahaado ama naqliga ha ahaado mas'alada noocaasa bacdu ahli cilmi saa waa yidhaahdaan yani markaa sharaxyadii marar hore oo dacaawiyada aan dhigayna yani qowlka noocaas oo kale aan soo naqliyey laakiin sawaabku waxa weeye sida bacdu ahli sunna ay yidhaahdeen shaarixa daxaawiyaduna uu tilmaamayo in caqliga iyo naqligu hadday iscaaridaan marlayba in la hormarinayo naqliga ida tacaarada alcaqlu wannaqlu wajaba taqdiimu naqli waayo naqligu markaysagaa ma gefi karo laakiin waxa weeye caqligu waa gefi karaa caqligu macsuum ma aha laakiin naqligu waa macsuum oo waa dhowran yahay sidaas aawadeed waa in marlayba la hormariyaa yani markaa naqliga waa in mar kastaba la hormariyaa yani sheikha la yidhaahdo abulqasim ismaaciil ibnu fadli ismaaciil ibnu maxamed ibnu fadli alasbahani ataymi qiwaamu sunna sheikh ay markaa ku laqabeen waxa uu ku odhanayaa kitaabkiisa marka la yidhahdo alxujja fi bayaani lmaxaja waxa uu odhanayaa waclam ana fasla maa baynana wa bayna almubtadicati huwa mas'alatu alcaqli fasliga u dhaxeeya ee kala saaraya annaga iyo mubtadico waa mas'alada caqliga fainahum asasuu diinahum cala almacquul وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول وأما أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول التبع أهل السنة وحي إلى هذين يقوم دين توحى أصلها اتباع معقول كنا وحوي يا عقل كنا التبعوي ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا يعني هذا النوع سايوت المامية هذا الكاسنا وحا مركا وكسور ريا إنه مركا ويري شيخي سيلو رنجري أبو مظفر السمعاني أبو مظفر السمعاني صاحب القواطع أيا شيخوها مركا كتاب كان النقول آد أفربضا oo safaxaad badan gaaraya ayuu ka soo rarayaa hadalkana waxa uu ka mid yahay hadallada marka uu ka soo rarayo shiikhiisa marka abuu mudafar asamcaani oo culammadii shaaficiyada ka mid ahaa laftiisu waxa uu ka mid ahaa qiwaamu sunna culamada shaaficiyadu ka mid ahaa oo waxa weeye min alculamaai ashaaficiya ayuu ka mid ahaa sidaas aawadeed ayuu isnawi waxa uu ugu tarjumeeyey kitaabkiisa la yidhahdo dabaqaat ashaaficiya licabdiraxiim alisnawi ayaa tarjumadiisu markaa ku taalla marka calaa kulli xaal masaladaas sidaas yadaa ayay tahay marka masaladaas shaarixa taxaawiyadu shubho ay markaa keenaan qolyaha marka yidhahdo idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu ayuu markaa burinaya shubhadaas waxay tahay inay yidhaahdaan yani sharciga aqbalaada la aqbalaya caqli baa u asala bay yidhahdeen caqli ayaa u asala maadaama caqligu u asal yahay caqligii u asalka ahaa ee marka hore lagu gartay waxdaaniyada ilaaha iyo rasuulka markaa runnimadiisa lagu gartay iyo haddii sharcigii iska hor yimaadaan waxay noqonaysaa waxa weeye ama in la qaato caqligii ama in sharcigii la qaato haddii sharcigii markaa la qaato waxay noqonaysaa wixii asalka u ahaayee sharcigaba lagu gartay in laga tago taana waxaa ka dhalanaysa markaysaga asalkii markaa sharcigu inuu guro asalkii sharcigu hadduu burona waxaa ka laazimaya in waxa weeye sharciga laftiisa oo faraci ahina inuu buraa ka dhalanaysa shubha noocaasay sheegaan oo ay yidhahdaan waxay laazimsanaysaa ilaaba ilaa in caqliga la qadimo dib uu ka jawaabayayo hal tusaaluu ku shabbahayaa waxa uu leeyahay waxay ka dhigan tahay markaysagaa shubhadoodaas inuu ninbaa waxa uu markaa yidhi war waxa ay tusisaa nin mufti oo caalim ay tusiya markaasaa dabeed ninbaa soo kaxeeyo ninbuu tusiyo markaasuu ninkaasi waa nin caalim oo muftiya ninkii caalimkee muftigaabuu wax weydiiyey uu u jawaabay markuu u jawaabay ayuu dabeedna markaa ku yidhi muxuu kugu yidhi sidaasuu igu yidhi sidaa uu ku sheegay waxba kama jiraan sax ma aha saas sidaa iyo sidaa uu yidhi kan isagu markaa odhanaya waxba kama jiraan caalim ma aha laakiin wuxuu ku wuxuu ku yidhi anigu soo kuma tusin ninkan inuu caalim yahay oo mufti yahay haa adaa i tusiye haddaan markuu tusiyey waa inaan aniga hadalkayga maqashaa markaanu iscaaridno iska hor tagno waayo anaa u asal ahaa garashadaad garanayso ninkan markaa caalimka ah mar haddii waxa weeye aan anigu khilaafay haddana aniga i raacin tusintii aan ku tusiyay waxba kama jiraan marka waxaa ka dhalanaysa caalimkan cilmigiisii iyo iftaagiisi iyo wixiisiiba inay dhacayaan oo buraan baa ka dhalanaysa markaa sidaan hadalkaasi saa'iq u ahayn oo hadal suuragala aanu u ahayn ayaa waxa weeye aynay saa'iq u ahayn oo u suuragal ahayn in la yidhaahdo yani waxa weeye caqliga maadaama lagu gartay runnimada markaysaga rasuulka risaaladiisa iyo tawxiidka lagu gartay oo lagu aqoonsaday haddii markaa caqligii ka hor tago caqligii haddaan la caaridin sharcigiina waa burayaa shubhadaas saasay daciifa u tahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yani cuquusha waa iskhilaafsan tahay haddiiba la yidhahdo caqligaa la hormarinaya layta shicrii biayi caqlin yuuzaanu lkitaabu wasunatu bal caqliga kitaabka iyo sunnada lagu miisaamaya waa kee cuquusha waa iskhilaafsan tahay iminka waxa weeye qolyaha markaa muctasilada la yidhahdaa sifaatka ilaahay oo dhan waa wada markaysaga awilayaan waxay leeyihiin sifo markaysaga in rabbi sideeda loogu suga ma aha marka waxa weeye sifaatkii way wada diideen waxaanay leeyihiin caqligaa manciyo tacadud alqudamaa wax la yidhaha ka laazimaya qolyihii markaa jahmiyadu waxay leeyihiin asmaadna way diideen oo asmaada haddaanu sugno bay yidhahaan tasmiyaad bay ku magacaabeen haddaanu asmaa sideeda u sugno waxaa ka dhalanaya ba tacadud almusamayaat kuwa lagu magacaabayna inay fara badan yihiin ilahayna waa waaxid a sidaasaa ka dhalanaysa bay yidhahdeen marka caqligu wuxuu waajibinayaa in markaa ilaahay la yidhahdo asmaa badan ma laha bay qoladaa kale lunsannay yidhaahdeen qolada muctasilado iyaguna lunsanay asmaada waa ogol yihiin laakiin sifaatko dhan bay diideen ashaacirada iyo maaturidadu sifaatka bacdi ka mid ay ogol yihiin oo ay yidhahdeen caqligaa markaa waajibiyey iyadoo muctasilo ay leeyihin caqligu dhammaantood waa taxriimiyey iyagu waxay leeyihin bacdigaa aanu soo reebnay yani caqligu waa waajibiyey inta kale waa taxriimiyey yacni culamadii kale markaysagaa dhammaantood wada sugay ee salafka iyo ariiqadooda wixii raacayna waxay leeyihiin sifaatka markaa midnaba caqligu ma diidin sidaasay markaysagaa leeyihiin oo ma manciin haddaanu caqliga ku tusinna sharcigaa waajibiyey oo ku tusiyey marka waxa weeye tusinta aanu caqligu ku tusinna inuu buriyey ka dhalan mayso marka waxaa kaaga muuqanaysa cuquushi inay iskhilaafsan tahay oo kala duwan tahay marka caqliga bal kitaabkiiyo sunnada lagu qiyaasaya lagu miisaamayaa waa kee marka culammadu khulaasatan waxay yidhaahdeen khulaaso ahaan caqliga iyo naqligu isma caaridayaan sheikha la yidhahdo taqyadiinna waxa uu ka alifay musanaf la yidhaahdo daru tacaarudi alcaqli wannaqli yani markaa la yidhaahdo ama muwaafaqatu sariixi almacquul lisaxiixi almanquul kitaab la yidhaahdo ayuu markaa alifay waana madbuuco waa la daabacay isagoo toban mujallad ah ayuu markaa la daabacay isagoo waxa weeye minhaaju sunnati nabawiya korka kaga daabacana waa jira oo habishka ku qoran isagoo gaar loo daabacay oo toban mujallad ah iyo mujallad fihrasa isagana marka waa la daabacay aadna culammadu waa u ammaaneen ibnuqayim markuu ammaanaya shaafiyadiisa waxa uu ku odhanayaa waqra' kitaaba alcaqli wannaqli aladii laysa lahu fi lwujuudi nadiirun thaani waxaad akhridaa kitaabka caqliga iyo naqliga waa daru tacaarud alcaqli wannaqli ee aan wujuudkaba mid lamida laga soo helaynin kitaabkaana hadda daalaco akhri walaa tahbutu ma sugnaanayso qadamu lislaami ay qadamu islaami axadin qof islaamnimadii gommadeed ma sugnaanayso ilaa calaa dahri tasliimi yacni nabadgelin markaa korkeed mooyaane si kale ku sugnaan mayso iyo walistislaami hoggaansi loo hoggaansamo iyadoo laga duud yeeshay oo markaa taa lala yimaado mooyaane si kale ku sugnaan mayso waa isticaar ahaan oo hubuutu lqadamka waxaa laga tilmaamayaa qumanaanta islaamnimadiisu qumanaanaysaa laga tilmaamaya fatazilla qadamun bacda hubuutiha faman raama cilma maa xudira canhu cilmuhu faman raama ku kasta oo u qastiya yacni cilma maa cilma maa xudira cilmiga kii markaa laga maanacay canhu cilmuhu cilmigiisa laga markaa xaaraantinimeeyo laga maanacay ogaalkiisa kii u qasdiya walam yaqnac aanu ku qancin bitasliimi nabadgelin fahmuhu fahamkiisu aanu ku qancin xajabahu waxa markaa ka teeda maraamuhu qasadkiisu can khaalisi tawxiidi tawxiidka kiisa saafiguu ka teedaa oo yacni iska hortaagaa wa saafi lmacrifati iyo aqoonta teeda markaa saafigaan baraxa lahayn iyo wa saxiixi aliimaani iimaanka kiisa saxiixa ah ayuu markaa ka yacni ka teedaa ee quman waxaa markaa uu sheikhu inoo tilmaamayaa yacni cilmiga sida uu mar dambaba inoogu soo celin doono wuxuu u qaybsamaa wax markaysa waxaan markaa ogaalkiisa laynoo diiday iyo waxaan laynoo diidin waxaa cilmulghaybka ku saabsan yacni waxa weeye ogaalkiisa waa laynaga markaa yacni xijaabay oo waa laynaga qariyey oo qaybka ma ogin wixii aynaan ogayne markaa qayb inaga ana inaynu ka gaabsanno weeye oo inaynu iska dhaba ridno oo markaa yacni aynu inaynu ogaano doonno ma aha oo haddaad is tidhaahdo waxa weeye ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisu qaabkay yihiin garo haddaad is tidhaahdo garan kari maysid waxaanaad ku dhacaysaa markaysagaa bidac iyo baadi ayaad ku dhacaysaa adiladuna waxay inoo diidaysaa in laga gaab waxay inoo tilmaamaysaa in laga gaabsado wixii aan markaa aqooni inoogu sugnayn walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm yani saasay inoo tilmaamaysa marka wixii aynaan aqoon u lahayn waa inaynu ka gaabsannaa mar labaad buu hadalkaa inoogu soo celin doonaa dib inoogu keeni doonaa marka waxa uu tilmaamaya cilmulkalaamka waxa la yidhaahdo bimacnaa waxa weeye waa in lagaga hadlo yani ilaahay sifaadkiisa iyo daatadiisa yani waa in lagaga hadlo yani hadal aan ku dhisnayn nusuusta aan ku fadhiyin ee ra'yi iyo markaysaga caqli iskaga dhisan yani taas yadaa waa in lagaga hadle yani tan noocaas markaysagaa inaynay mashruuc ahayn oo mid yani markaa fiican aynay ahayn bay inoo tilmaamaysaa a'immaduna waa ka digeen yani waxyaalaha ku saabsan in yani markaa cilmulkalaamka oo yani markaa in umuuraha haybiga iyo umuuraha markaa daatada ilahi iyo sifaatkiisa ku saabsan in mujarad caqli aan ku fadhi yani markaa hadal aan ku fadhiyo nusuusta ee caqli iyo ra'yi ku fadhiya yani lagaga hadlo yani culammadu aad iyo aad bay u diideen saas aawadeed imaamu shaaficiy waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi qofku dembi uu ilaahay kula kulmo shirki marka laga yimaado oo ka daran cilmulkalaam ma garanaya buu yidhi sidaas iyadaa bu yidhi mar kale waxa uu tilmaamay oo uu yidhi waxaan ku ciqaabi lahaa dadka markaa cilmulkalaamka samaynaya ee waxyaalaha dhex galay yani markaa waxaan ku samayn lahaa yani waxa weeye in yani markaa la garaaco oo la tacziiro ayaan markaa ku xukumi lahaa oo la noocaa tilmaamayo imaamu shaafici waqtiyada qaarkoodna tilmaamay waqtiyada qaarkood waxaa markaa uu yidhi yacni cilmi markaad ka hadasho lagu odhanayo akhda'ta ayaa ka roon cilmi markaad ka hadasho lagu odhanayo kafarta yani wuxuu tilmaamayaa waxa weeye yani waxyaalahan cilmulkalaamka kelmad haddaad tidhahdo waxaa laga yaabaa in lagu yidhahdo waad kufriday baynamaa markaysa waxaan masaa'il fiqi haddaad ka hadasho laga yaabo in lagu yidhahdo waad khata'day ee aan lagu odhan waad kufriday taa macnaheedu markaysaga ma aha yani masaa-isha markaysaga alasmaa walaxkaam ama asmaa diin waxa la yidhaahdo yani asmaada markaysaga waxaan marka asmaa diin yani marka waxay istilaaxaan culammadu yidhaahdaan baababka ictiqaadka in laga hadlo asaalatan ba in la diidayo laakiin waxaa la diidayaa waa in lagaga hadlo hadal aan nusuusta ku fadhiyin dadka qaarkood baa masaladaas iska dhex gashay oo waxaabay moodeen macnaheedu inay tahay in markaa lagaba hadlo asaalatan oo sinaba looga hadlo walow markaa hadal nusuusta ku fadhiyaha lagaga hadlee selafka dariiqadoodina waafaqsane in la diidayay mo marka calaa kulli xaal waxaa la diidayaa calaa kulli xaal waxa weeyaan waa markaa hadal yani umuuraha haybiga ah ama ilaahay iyo sifaatkiisa waxa ku saabsan hadal aan nusuusta ku fadhiin aayaadka iyo qur'aanka iyo axaadiista nebiga aan ku fadhiin ee caqli iyo ra'yi ku dhisan in lagaga hadlo ayaa la diidaya laakiin hadal nusuusta ku fadhiya in lagaga hadlo abwaabta ictiqaadka taasi waxay tahay mid mid maxmuud ah adilada sharciga badankeeduna ay ka warramayso cilmiga markaa ku saabsan ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisuna waxa uu yahay ashrafu cilm cilmika ugu sharaf badan waayo culammadu waxay yidhaahdaan sida sheikuba kitaabka markaa markuu bilaabayay uu ku tilmaamayo sharafu lcilmi bisharafi lmacluum yacni aqoonta sharafteedu waa markaa ka la garanayo sharaftiisay ku xidhan tahay oo waxa weeye ka la garanayo ilaahay ahi ee la baranaya hadduu maadaama uu yahay kii sharafta badnaa cilmiga isaga lagu aqoonsanayaana wuxuu yahay cilmi sharaf badan oo cilmigii kale ka mudan sidaas iyada abuu yahay marka cilmiga ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa lagu baranayaa waxa weeye waa ashrafu cilmin sida markaa ahlucilmiguba ay tilmaameen waana markaysa waxa markaa mucda risaaladda waana markaa khulaasadii waxyiga waa markaa nusuustu waxay ugu badnay waa adilada sharcigu waxay ka warramayso shayga ugu badnaa waa culammadii halkay tarkiisin jireen yani markaa sidaas yadaa weeye ahlu cilmiguna waa tilmaameen arrinkaas yada ah oo culamo badan baa tilmaamo ibnulqayim iyo hayruhuba ka mid yihiin ayaa markaa tilmaamay marka calaa kulli xaal yani waxaa laga digaya waxa weeye waa waxaan markaa adilada ku fadhiyin ee iska markaa falsafada iyo mantiqiya iskaga dhisan oo ilaahay markaa yani daatadiisa iyo sifaatkiisa lagaga hadlayo faman raama kii u qasdiye cilma maa cilmiga kii xudira canhu laga maanacay oo loo diiday xaggiisa oo laga xaaraantinimeeyey cilmuhu aqoontiisa walam yaqnac aanu ku qancin bitasliimi nabadgelinna fahmuhu fahamkiisu aanu ku qancin xajabahu waxa markaa ka xijaaba oo ka teeda maraamuhu qasadkiisu can khaalisi tawxiidi tawxiidka kiisa saafiga ah wa safi lmacrifati aqoonta markaysaga teeda saafiga ah ayuu markaysa waxaan markaa ka teeda wa saxiix aliimaani iimaanka kiisa saxiixa ah ee fayada qaba ayuu markaa ka teeda wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka